Tababarkan oo ahaa mid lagu baranayo mudnaansiinta kaabayaasha dhaqaalaha ayaa waxaa ka soo qaybgalay agaasimeyaasha iyo howlwadeenada degmada Cadaado. Kulankan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Howlaha Guud ee Maamulka Galmudug ayaa diiradda lagu saari doonaa inta uu socdo sare u qaadida xirfadaha kaabayaasha dhaqaalaha si ay karti u yeeshaan maamulidda mashaariicda qaybka ka ah dowlad kaab. Agaasimaha Wasaaradda Howlaha Guud ee Maamulka Galmudug Maxamed Cabdi ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarkan.
wasaaradda howlaha guud dibudhiska iyo dowlad goboleedka galmudug waxaa sharaf weyn u ah inay idinkala soo qayb gasho tababarkan mudnaansiinta kaabayaasha dhaqaalaha oo aan isleeyahay wuxuu door muhiim u leeyahay horumarinta degmada sida aad ka warqabtaan mashruucii j b l j waxaa laga bedelay magacii baa laga bedelay oo waxaa loo guuriyey mashruuc la yiraahdo dowlad kaab kaasoo wax badan ka qaban doona dowladaha hoose fursad weynna waxay u heshay dowladda hoose degmada cadaado inay ay kaalinta koowaad kaga gashay iyadoo mashaariicii hore ay hirgelisay mudnaan gaara lagu siiyey marka sharafay noo tahay inaan qayb haddana ka noqono dhanka kale gudoomiyaha degmada cadaado faarax diiliya oo kasoo qaybgalay furitaanka tababarkan ayaa soo dhaweeyey mashaariicda ka soconaya degmada cadaado
mashruucan la yidhahdo dowlad kaab galmudug marka la yidhaahdo degmada keliyaha uu ka socdaahi waa cadaado waxaan rajaynayaa isteebyo badan ayaa la soo maray agaasimayaal badan oo ka tirsan agaasimayaasha degmada ama dowladda hoose degmada cadaadana halkan ayaa maxaa tirahdaa tababaro iyo siminaaro ku saabsan brogramkaas iyo sidii loo fulina lagu qabtay maantay waxay joogtaa midkii ugu muhiimsanaa oo ah mudnaansiinta mashaariicda siday u kala mudan yihiin sidee loo kala hormarin doonaa awoodda waxaa la saarayaa agaasimaha howlaha guud ee degmada ee dowladda hoose iyo agaasimaha qorsheynta maaliyadda saddexda agaasime ugu muhiimsan oo mashruucan hadda tababarkaani uu sida tooska ugu socdo maxaa yeelay qorsheynta iyo howlaha guud ayay ku saabsanaan doontaa kala horumarinta mashaariicdan iyo qaabka mudnaanta loo kala siin doono haddii allaidmo waxaan rabnaa inaan ka wada faa'iidsano dhammaanteen waxaana la rabaa tababarka waxaa loo qaadanaya waxay tahay markii mashruuci yimaado markii ay timaado yaa mudnaanta leh markay timaado inaan lagu wareerinaa la rabaayo qofka asagoo overview ka haysta asagoo details fiican haysta asaga oo tababar fiican haysta in la gaaraan rajaynayna haddii alla idmo tababarkan ayaa qayb weyn ka qaadanaya sar u qaadida kaabayaasha dhaqaalaha ee laga hirgelinayo degmadaasi cadaadow